بsm الlh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العاalمين slى اllه وslم عlى نbyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجمaعيin أma bعd qal الإmam الbخariي raximh الlه taعaalى xadiiثu kacb bni malik hada maxalku xadiidkii kacb bni malik maxalkiisii weeyaan meeshaan wa qowli اllaahi caزa wajala iyo ilaahay qowlkiisii macnihiisii وعlى الثaلaaثة اladiina khulifuu qaala xadaثna marka waxaan ku dhex jirnay kitaabu الmغaaزي min صaxiixi الإmaam الbukhaariyi waxaa noo soo dembeysay baabu غaswaةi tabuuk غaswaةu tabuuk qeyb ka mida iyaguna xadiidkan ka warramaa ama iyadii buu ka warramayaaba sidaas uu marka xadiidkan ou yani tarjamo gaara uu ugu sameeyey qال الإmام الbخاaرiي رaحimه الlه taعالى xadaثna yaحyى بن bukayr whuوa yaحyى بن cabdاللahi بن bukayr qال xadaثna الlayث عan cqayl cqayl بن khاld aلأyliy weyaan عan بن شhihاaب عan cabdالرحمن بن cabdاللahi بن كacب بن mالك أنa cabdاللahi بنa كacب بن mالك وkaana wuxuu ahaa cabdاللahi qاa'da كacbi kacab midka hogaamin jiray fii bani min baniihi ilmihiisa xaal uu ka mid yahay xiina camiya markii uu indhabeelay markii uu indhabeelay ilmihiisa ninka ka hogaamin jiray buu ahaa wa kaana wuxuu ahaa huwa cabdullaahi qaa'ida kacbin kacab kii hogaaminaya buu ahaa min baniihi oo carruurtiisa yacni ka mid ah xiina camiya markuu indhabeelay kacab qaala waxau yidhi samictu kacba bna maalikin baan maqlay yuxadiثu isagoo sheekaynayo xiina ka sheekaynayo xiina takhallafa goortuu ka haray can qisati tabuuk tabuuk qisadeeda qaala kacbun isagoo markaa qisadii tabuuk ka sheekaynayo yaan maqlay qaala kacbun kacab waxa uu yidhi lam atakhallaf can rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam nebiga kama aanan harin fii gaswatin duulaan duulaanka oo hazaaha uu duulay ilaa fii gaswati tabuuka gaswatu tabuuk maahane hayra annii laakinnii sekuntu waxaan ahaa takhallaftu inaan ka haray fii gaswati badrin dagaalkii beder walam yucaatib nebigu ma eedayninoo ma canaananin axadan axad axadka oo takhallafa canhaa beder ka qayb ka maqnaaday yani waxay uga duwanay tan beder yani beder qof ka maqnaaday lama lama canaananin oo nebigu ma uunan dagaalin oo ma eedaynin sababtuna waxay ahayd innamaa kharaja rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu waa baxay yuriidu isagoo rabo ciira qurayshin quraysh safarkeeda isaga oo rabo ayuu madiine ka baxay xataa jamaca allaahu ilaa alla uu kulmiyey baynahum iyaga iyo wa bayna caduwihim iyo cadowgooda calaa hayri miicaadin ballan la'aan calaa hayri miicaadin ballan la-aan aan iyagoon isballansanin oon lagu talagelin unbay isla kulmeen ayagii cadowgoodii saa darteed marka mid dadka lagu eedayn kara ma ahan marka iyada walaqad shahidtu maca rasuuli اllaahi sal ll slam nebiga ayaan la xaadiray laylata alcaqaba habeenkii ansaarta ay la mubaayacoonayeen inta qabla alhijra ayaan aniga nebiga xaadiray buu yihi maciisa habeenkaa laylata alcaqaba xiina goortii tawaafaqnaa aan nebiga kula ballantannay cala alislaami islaamka wamaa uxibu ma jecli anna lii inay ii sugnaato bihaa yacnii bibedelihaa yacnii iyada beddelkeeda caqabada beddelkeeda mashhada bedrin beder inay ii sugnaato xaadiriddeeda yacnii wuxuu leey in beder aan xaadiron ka qayb galo yani aanu beder kama qayb gelin laakiin leylat alcaqabaan ka qayb galay baycadaas leyladaas ama habeenkaas dhacday in laygu bedelo beder ma jecli buu ayb oo bederda sababteedaba waxay ahayd bacaqabadaas leylat alcaqaba ayb wamaa uxibu ma jecli ana lii inay ii sugnaato bihaa ay bibedeli lcaqaba caqaba bedelkeeda mashhada badrin inuu ii sugnaado beder xaadiritaankeeda goobjoog inaan ka ahaado wa in kaanad haba ahaata badrun beder adkara mid la sheeg sheegid badan yahay fi nnaasi dadka dhexdooda minhaa caqabada laga sheeg sheegid badan yahay kaana min khabari sheekadeyda waxaa ka mid ahaa waxaa ahaa annii aniga lam akun ma aanan ahayn qadu weligay aqwaa mid ka xoog badan walaa aysara mid ka tanaadnimo badan xiina goortii takhallaftu canhu nebiga aan ka haray fii tilka alghazaati duulaankaas wallaahi baan ku dhaartee ma ijtamacat cindii agteyda kuma kulmin qablahu duulaanka tabuug ka hor raaxilataani laba gaadiid qadu weligey weligey yacnii laba gaadiid agteyda kuma kulmin qaswadaas ka hor xataa jamactuhumaa ilaa aan kulmiyey fii tilka alghaswati duulaankaas tabuug markii la duulaayey laba laba gaadiid baan haystay oon kulmiyey walam yakun rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama nebigu ma uunan ahayn yuriidu inuu doonayo qaswatan duulaan ilaa waraa waa xeeladaysanayey bikayrihaa buu ku xeeladaysanayay iyada kayrkeed rasuulka markuu duulaayo duulaan marka uu rabo waa tabaysanaye waa xeeladaysanayey wuxuu ku xeeladaysanayey kayrkeed iyada oo marka uu u socdo jihadan waqooyiyoo kale wuxuu waraysanaa koonfur iyo galbeed iyo meelahaas sheekadooda iyo su-aasheedu badina si cadowgii waqooyi jiray deg deg isagoon iska jirin si oo u qabto oo kafle markaa oo ugu qabto xataa kaanat tilka alqaswatu ilaa duulaankaasi ay dhacday hazaaha waa duulay rasuulu llahi sal l slam rasuulkii fii xarin shadiidin kulayl daran wastaqbala wuxuu qaabilay safaran safar baciidan fog oo qur-aankaaba sheegayo low kaana caradan qariiba wasafaran qaasida latabacuuka walaakin bacidat alayhimwalaakin bacidat calayhim shuqa ayb wastaqbala wuxuu qaabilay safaran baciidan safar dheer iyo wamafaazan dhul yacnii lama degaan oo bahgooye ah iyo wacaduwan cadow kahiiran fara badan fajallaa lilmuslimiina muslimiintau daaha uga qaaday u feyday amrahum arrinkooda oo nimankaasaan u soconnaa meeshaasaan u duulaynaa liyata'ahabuu si ay ugu diyaargaroobaan ay u diyaarsadaan uhbata qaswihim duulaankooda diyaargarowgiisa fa akhbarahum biwajhihi nebiga wuxuu ugu warramay meesha oo u socdo hortiisa alladii meesha uu yuriidu uu doonayo waalmuslimuuna muslimiinta maca rasuulillahi sal l slam rasuulka la jirtaana kahiirun weeyaan kuwa aad u badan walaa yajmacuhum ma jamcinaynin kitaabun xaafidun buug iyaga dhan marka koobo yuriidu diiwaana buuggaa marka waxuu u jeedaa diiwaan haddii la yidhaha diiwaan ha lagu qorana diiwaan ma jirin lagu qoro diiwaan yacni jamciyaana ma jirin markaa dadku hadday badan yihiin diiwaanna aynan ku jirin haddee ninkii maqnaado aada looma tebi karo qaala kacbun kacab waxa uu yidhi famaa rajulun nin ma jiro yuriidu rabo an yatagayaba inuu maqnaado ilaa danna wuxuu malaynayo annahu sayakfaa lahu yacnii inuu markaa qarsoomi doono ayb oo arrinkaa uu qarin doono maa lam yanzil fiihi sha'nigiisa hadduunan ku soo degin waxyullaahi ilaahay waxyigiisa yani haddaan waxyi imaanin inuu qarsoomayo iyuu malaynayo wagazaa rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalama rasuulkii waa duulay tilka alqaswata duulaankaas xiina daabat ihimaaru mirihii markay bislaadeen wavilaalu harki yani markii uu bislaaday hooskeeda watajahaza rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalama rasuulkii wau diyaar garoobay waalmuslimuuna iyo muslimiintii macahu nebiga la jirhkiisii ayb nebiga maciisay diyaargaroobeen fadafiqtu waxaan gudagalay aqduu inaan kala haayo likay atajahaza si aan u diyaargaroobo macahum iyaga aan ula diyaargaroobo fa arjicu waan soo laabanayey faada caaifa wa arjicu bay ka dhigan tahay waan soo laabanayey walam aqdi shay-an anuu waxba soo gudanin oo aan waxba qabsanin fa aquulu fii nafsii nafsadayda dhexdeeda waxaan dhahayey ana anigu qaadirun calayhi mid awoodayaan ahay diyaargarowga ana anigu qaadirun mid karaan ahay calayhi cala alisticdaad yani inaan marka isdiyaariyo falam yazal yatamaadaa bii falam yazal kama uunan tegin yatamaadaa bii arrinkaa inuu igu sii soconayo xata اshtada الnaasu ilaa dadkii ay darnaadeen xata اshtada الnaasu ilaa dadkii marka yacnii ay ku darnaadeen aljidda dadaalkii iyo socodkii yani ilaa dadkii socodkii ay markaa ku darnaadeenoo marka ay sii socdeenba faasbaxa rasuulu اllaahi salى اllahu alayh ali wasalama rasuulku wuu soo waabariistay wاlmuslimuuna macahu iyo muslimiintii la jirtay walxaal lam aqdi aanan dhammaystirin min jahaazii diyaargarowgayga shay-an waxna aanan ka dhammaystirin faqultu waxaan idhi atajahazu bacdahu gadaashii ayaan diyaargaroobayaa biyowmin maalin ow yowmayni hal maalin ama laba maalin nebiga kadib ayaad diyaargaroobaysaa uma alxaquhum dabadeedna waad haleelaysaa ayb yaan islahaa fahadowtu waan ka lahay bacda an fasaluu markay baxeen oy soocmeen liatajahaza si aan u diyaargaroobo farajactu waan laabtay walam aqdi shay-an walxaal lam aqdi aanan dhammaystirin shay-an waxba uma hadowtu uma waan ka lahay uma rajactu waa soo laabtay walam aqdi shay-an falam yazal bii igama tegin sidaa inaan ahay xataa asracuu ilaa ay degdegeen watafaarada alghaswu duulaankiina marka yacnii hore marka ay ugu hormareen watafaarad alghaswu duulaankiina ou hormaray wahanamtu waxaan hamiyey an artaxila inaan harto fa udrikahum aan haleelo markaa walaytanii shallayta ee facaltu alla maansaa yeelo maxaan sidaa u yeeli waaye falam yuqadar lii la iima qadarin daalika kaagaas fakuntu waxaan ahaa idaa kharajtu haddaan baxo fi nnaasi dadka dhexdooda bacda khuruuji rasuuli illahi sal l slama rasuulka bixitaankiisii kadib markaan soo baxmaagoon u soo baxo meelaha madiine dhexdeeda fa dhuftu aan wareego fiihim dadka dhexdooda aan ku wareego axsananii waxaa murjinaayey annii anigu laa araa inaanan arkaynin ilaa rajulan nin maqmuusan la tiimbiyey calayhi korkiisa annifaaqin la tiimbiyey nin yacnii munaafiqnimo la tiimbiyey umbaan arkayaa ow amase rajulan nin miman cadara allaahu dadkii ilaahay uu cudur daaray ka mida min adducafaa'i oo dadkii taagta darnaa ah oo jihaadkii uunan ku waajibaynin walam yadkurnii rasuulu llahi sal l salama nebiga ima xusuusanin xataa balaga tabuuk ilaa uu tabuuk uu gaaro faqaala waxauu yidhi wahuwa jaalisun isagoo fadhiyo filqowmi qowmka dhexdiisa fadhiyo bitabuuka tabuuk dhexdiisa waa loogu sheekeeyey yani maa facala kacbun kacab maxaa ku dhacay waxaa laga qaadanaa marka ninka imaamkaa inuu dadka tago oo wareebel maxaa ku dhacay uu leeyahay fa qaala rajulun nin baa marka waxau yihi min bani salima qoladaa reer bani salima ka mida yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow xabasahu kacab waxaa celiyey oo daahiyey oo dib dhigay burdaahu labadiisa go wa nadaruhu iyo fiirmadiisa fii cidfihi gaararkiisa oo fiirinayo macnaa ninkan faajeertan iyo xoogaa kibir buu u qarina dhinaciyo fiiris iyo maryihiisa fiirintooda ayaa ninkaas xabistay fa qaala mucaad bnu jabal mucaad waxa uu yihi qoladaasu mucaadna ka mid ah waa reer bani salim uu ahaaye bi'sa maa qulta bi'sa maa shay baa baas lahaaday qulta adiga aad tiriyood ku qowshay ayb ayb bi'sa maa qulta ayuu yidhi waxaa tiri ayaa baas lahaaday wallaahi ilaahan ku dhaartay yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow maa calimnaa calayhi ilaa khayran khayr maaha wax kale kuma ogin waxaa laga qaadanaya marka qofku markuu maqaya cirdigiisa in la difaaco oo qof markaa xagxaganaayo iyo wax ka sheegaayo qofkana khayr haddii lagu yaqaanay inuu yidhaahdo warjoog waxaan aad sheegayso waa wax xun qofkaas annagu khayr un baan ku ognahay saa inuu dhaho ayb fasakata rasuulu llahi sal l slama rasuulkii waa aamusay qaala kacbu bnu maalik kacab waxau yidhi falamaa balaganii markuu isoo gaaray annahu tawajaha nebigu inuu soo jeestay qaafilan xaal uu yahay mid soo noqonaayo xadaranii waxaa ii yimid hammii murugteedaa ii timid wadafiqtu waxaan gudagalay atadakaru lkadiba been inaan markaa yacnii xasxasuusanaayo bal waxaan ku been sheego iyo inaan feerfeeriyo wa aquulu waxaan dhahayay bimaadaa maxay baan akhruju uga baxaa min sakhadihi caradiisa nebiga qadan berri wastacantu calaa daalika arrinkaa korkiisa waxaan u kaalmaystay bikulli dii ra'yin mid kastoo ra'yi u saaxiiba min ahlii oo ehelkayga ah falamaa qiila markii la yidhi ina rasuula allahi sal l slam rasuulkii qad adalla wuxuu ahaadayba qaadiman mid soo galay buu ahaadayoo nebiga waa soo galay zaaxa canii waxaa iga tegay xaggayga ka baaba'ay albaatilu beentii iyo baatilkii baa iga baxay oo iga zuulay wa caraftu waxaan gartay annii aniga lan akhruja inaanan ka baxaynin minhu isaga xaggiisa abaddan weligay bishay-in inaanan uga baxsanaynin shayga oo fiihi kadibun been ay ku jirto fa ajmactu waxaan go'aansaday sidqahu wuxuu sheegiisii baan go'aansadayba ajmaca waxaan go'aansaday ay cazamtu weeyaan cazamtu calaa sidqihi marka sheegiisaan go-aan ku gaaray marka wa asbaxa rasuululaahi sala allahu calayh ali wasalama nebigu waxa uu waabuu soo waabariistay qaadiman isagoo soo galaayo wa kaana wuxuu ahaa idaa qadima haddii uu soo galo min safarin uu ka soo galo bada'a bilmasjidi masaajidkuu ku bilaabayey fayarkacu fiihi rakcatayni ayuu ku tukanayey uma jalasa linnaasi dadka ayuu u fariisanayey markaa ayb falamaa facala dalika sidaa markuu yeelay jaa'ahu waxaa u yimaadeen almukhallafuuna kuwii la dibdhigay fadafiquu waxay gudagaleen yactadiruuna ilayhi inay u cudur daaranayaan de ilaahayna waaba sheegay yactadiruuna ilaykum idaa rajactum ka alla subxaana wa tacaala uu leeyahay ayb qul laa tactadiruu lan nu'mina lakum qad naba'ana allahu min akhbaarikum wasayara allahu camalakum warasuuluhu wlmu'minuun ayb ka ilaahay dhahay yactadiruuna ilayhi iyagoo u cudur daaranaayo wayaxlifuuna lahu ay u dhaaranayaan markaas de ilaahayna waa sheegay sayaxlifuuna lakum ida inqalabtum ilayhim litucriduu canhum faacriduu canhum inahum rijsun wamawaahum jahannam jazaan bima kanuu yagsibuun wayaxlifuuna lahu inay dhaaranayaan bay gudagaleen wa kaanuu waxay ahaayeen bidcatan wa amaaniina rajulan siddeetan iyo dhowr nin faqabila minhum rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu ka aqbalay calaaniyatahum waxaas ka muuqdo waxaa ka muuqday sheegeen ayuu aqbalay oo baayacahum waana la mubaayacooday wastakfara lahum waana u dembi dhaaf dalbay ayb wa wakala saraa'irahum sirtoodana ilallaahi ilaahay bay u xil saartay qalbigooda iyo sirtooda waxa ku jireen alla u daayey meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa qofku haddii uusan muujisanin isaga xumaanta uunan bannaanka soo dhiganin ama uunan daaci ku ahayn waxa foosha xun inaan markaa yacni isaga hajri aan lagu ciqaabaynin hajri laga hijroodo inaan lagu ciqaabaynin leanna hadda kacabna saan arki doono hijraa lagu ciqaabo nebigii asxaabtiisu inay ka hijroodeen oo hadalkii laga goostay kuwan laakiin munaafiqiinta aan lagama hijroonin oo iyagu hadalkooda yaan lala hadlin nebigu ma dhihin sal l slam sababta maxay tahay waxaa la yidhi yacni dembigu markuu bannaanka yaallo ee qofka uu bannaanka soo dhigto iyo marka uu qarsado waa kala duwan tahay ibnu taymiya juska siddeed iyo labaatanaad majmuuculfataawaha sidaas uu tilmaamay ayb faji'tuhu waan u imid buu yidhi kacab falamaa sallamtu calayhi markaan salaamay tabasama waa dhoolla caddeeyey tabasuma almuqdabi qof la carageliyey dhoolla caddayntiisuu dhoolla caddeeyey yacnii nin caraysan siduu u dhoolla caddeeyo kale waxoogaa afka u kala qaaday uma qaala waxau yidhi tacaala kaalay faji'tu waan imid amshii anoo soconayo xataa jalastu bayna yadayhi ilaa aan hortiisa fadhiistay faqaala lii wuxuu igu yidhi maa khallafaka maxaa ku dibdhigay alam takun miyaadan ahayn qad ibtacta inaad gadatay dahraka dhabarkaaga gaadiidkaagii miyaadan gadanin ama yacnii ilaahay sow kama gadanin faqultu waxaan idhi balaa inaanan gadanin iska daaya waa gatay innii wallaahi waan ku dhaartee low jalastu haddaan fadhiisan lahaa cinda hayrika adiga hayrkaa agtiisa haddaan fadhiisan lahaa min ahli dunyaa oo dadka adduunyada jooga ah la ra'aytu waxaan malaynayaa an sa akhruju inaan ka bixi lahaa min sakhadihi caradiisa bicudurin un inaan uga baxsan kari lahaa walaqad ucdiitu waxaa la isiiyey jadalan aftahannimo nin aftahanana waa ahay adiga qofaan ahayn haddaan hor fadhiisan lahaa maanta marmarsiyo iosaan uga baxsada waa aqoolahay walaakinii wallaahi baan ku dhaartee laqad calimtu waan ogaaday lain xadadtuka haddaan kuu sheego alyowma maanta xadiida kadibin been sheekadeed tardaa bihi aad raalli ku noqonayso canii xaggayga aada raalli uga noqonayso la yuushikanna allaahu alla inuu soo dedejinaayo oo yacnii ay imaanayso an yusqidaka inuu ku carageliyo calayya korkayga uu ku carageliyo wala-in xadadtuka haddaan kuu sheego xadiida sidqin run sheekadeed tajidu calaya aad iigu caroonaysid fiihi warkaasi inii aniga la arjuu waxaan rajaynayaa fiihi runtaa dhexdeeda cafwallaahi ilaahay cafiskiisa ayaan rajaynayaa saxaabiga fiqigiisa ay ku tusaya iyo diinkiisa iyo iimaanka ku jira wuxuu leeyahay aniga maanta haddaad been intaan kuu sheego adiga aada raalli iiga noqonayso waxaan ogahay in ilaahay si deg deg ah oo qalbigaaga caro ii kaagelinaayo maxaa yeele dee ilaahay laguma yacni dadka laguma raalli geliyo wax ilaahay caradiis ah beentana ilaahay caradiisu ah haddaan laakiin war runa kuu sheego ood adiga hadda iiga xanaaqaysid ilaahan cafis uga rajaynayo waana ka baxsanayaa marka waxay kutusaya hada yadullu calaa wufuuri cilmihi wa quwati iimaanihi waxay kutusaysaa iimaankiisa yacni adkaanshihiisa iyo cilmigiisa badnaanshihiisa xadiidka nebigana wuxuu ahaa ninkii dadka ku carageliyo wax ilaahay ninka yacni ilaahay ku carageliyo ninka dadka ku raalligeliyo wax ilaahay uu ku caroonayo allah yacni dadkii yani ka a kaga caraysiinayo ninka dadka ku carageliyo wax ilaahay uu ku raalligelinayana ilaahay baa ka kaafinaya dadka dhibkooda marka qofka waxaa laga rabaa yani inuu ilaahay u ahaado xaggiisa oo qof ikhlaas leh uu yahay xag alla un markaa yani mar walba uu u fakaro saxaabigan marka sidaasuu yidhi laa wallaahi maya buu yidhi ilaahan ku dhaartee maa kaana lii min cudrin wax cudur daara iima sugnaaninoo melihi aniga wallaahi baan ku dhaartay maa kuntu maanan ahayn qadu weligay aqwaa mid xoog badan walaa aysara tanaadnimo badan oo hodan ah minii aniga xiina goortii takhallaftu canka adiga aan kaa haray markaan kaa haray maraan ka fiicnaay maba jirin yacni maraan ka awood badnaayna ma jirin maraan ka xoolo badnaana ma jirin ayb faqaala rasuulu llahi sal l slama nebigu wuxuu yidhi amaa haadaa midkaani faqad sadaqa run buu sheegay faqum istaag xataa yaqdiya allaahu fiika intii ilaahay kaa soo xukumaayo oo adiga shanigaaga uu ka xukumayo niyow iska tag buu yidhi istaag ayb markaa nebiguda wuxuu amrayaa inaan lala hadlin ayb ilaa ilaahay waxay ka soo dejiyo taa marka waxay kutusaysaa qofka in lagu ciqaabo inaan lala hadlin ama laga hijroodo waxay ka suurtoobi kartaa horta dadka ahlu fadliga ee awoodda gacanta ku haysto oo maanta hadday qofka ka aamusaanna macno samaynayso oo qofkii uu isleeyahay war hebelaa kaa aamusan dadkii ahlu khayrka ahaa waxbaa kaa qaldan soo laabo inuu is yihaa leanna hajrigu waxaa loogu talagalay alcuquubatu bilhajri waxay ka mid tahay yacni min baabi alamri bilmacruuf wannahyi can ilmunkar yacni qofkii baa munkarka looga reebaa yaa iskale marka waxaa iskale ciddii marka ri'aaso yacnii awoodeed leh ama ri'aaso cilmi leh ayb yaa iska leh ee ilmo yaryar waxaasi wax macnaa ma leh haddii magaaladani boqol koox ay joogto oo yacnii mid walba cunug kastoo yar oo xagga u leexiyo wejigiisa kan kalena uu xagga u leexiyo wejigiisa iyaga unbaa shar siyaadinaya maahane wax ay kordhinayaan ma leh ayb waxaa laga qaadanaya markaa nebigu sal ll slam wuxuu ugu talagalay dadkaani inuu hajri ku ciqaabo kacab iyo laba nin oo kale ee kuwii horena nebigu waa iska dhaafay leanna kuwii hore beenay sheegeen waa dhaarteen nebiga dhaartooda u qabtay waa iska daayey waxa qalbiga uga jira farahu ka qaaday kuwan maadaama ay muujisteen qaladkii oy bannaanka soo dhigeen iyaga ayuu nebigu ku ciqaabay hajri ayb marka dawaabit ibnu taymiya ilaa saddex daabit meelahaasuu sameeyey juska sideed iyo labaatanaad yaa marka yani kuyuu kaga hadlaya mar walbana mushkilada jirtaa waxay tahay ifraad iyo tafriid baa lagu dhex jiraa waxaad arkaysaa bacd annaas marka la yidhaah war hajrigan qofkan qaladka ku dhacay ee laga hijroonayo dawaabid buu leeyahay markaasu wuxuu ku leeya maya hajrigaad diidan tahay kii kale bidcada ku jira haddaad tidhaahda war sidaan maaha aada u tukanaysid war nebiga saad ugu sallinaysa qaabkaan maan qaabkaan ugu salli salligaaba diidan tahay ku leeyahay nin kastaa marka waxuunan rabin kaa tiraahid war sidaan yani masaladan aad ku dhex jirtid shuruuddaas iyo shuruuddaas iyo shuruuddaasay leedahay war shuruudaha iska fiiri haddaa tira wuxuu kule maya waxaad diidan tahay iyo cibaadadaas marka ma ahan nasax waxaas oo dhan shay kastaa waxaa loo sameeya shuruud iyo mawaanic laabudda min istifaa'i shuruud wa intifaa'i اlmawaanic ayb shuruudda in la sheegana shayga in la inkiray ma aha ayb dad marka wax weyn loo maleeyo oo loo haysto inay yihiin dad yacnii cilmi iyo waxaas yacni dadka qaarkood ay u haystaan inay ahlu cilmi yihiin yaad arkaysaa oo culimmadu ku qabsanaya mas'aladan oo dhahayo ibnu taymiya hajriguu diidan yahay dawaabiddaanu ka hadlay shuruuddan buu u sameeyey waxaas wax ka jira mala hijrigii buu diidan yahay culimmadana waxay soo guuriyeen ahlu bidcada in laga hijroodo ijmaacay soo naqliyeen ee ijmaaca yaa diidan waayahay ee hajriga ay ku ijmaaceen aan fahamna bis hajrigii ay ku ijmaaceen bis un aan fahamno kaasaan u ogaano kaasay culammadu ka hadlaayaan maahane wax kale ma hadla ee dadkuna da ogow waa istakfiiri karaan waa istabdiicin karaan yacni ninku hadduus ilaahay ka baqaynin gaalaad tahay mubtadicaad tahay waa waa dhihi karaa qof walba laakiin nin walba waxaa wanaagsan waxa aad dadka ku tuurayso ee axkaam ah inaa cilmi u yeelato bis qola marka takfiirkay ku imtixaanan tahay qola waxay ku imtixaanan tahay muslimiinta sida loo tabdiiciyo ayb qola waxay ku imtixaanan tahay yani dhiigga muslimiinta wahaakada nin walba meelo shaydaanku uu ka maagay markaa wuxuu yidhi ilaa ilaahay arrinkiina uu kasoo arrinkaaga uu ka xukumaayo kaca iska tag faqumtu waan kacay wahaara rijaalun rag yaa markaa yacnii soo laabtay min bani sal ayaa soo xoomay min bani salima reer bani salima ayaa soo laabteenoo xaggiisa u yima ay yimaadeen faatabacuunii way soo raaceen faqaaluu lii waxay igu yidhaahdeen wallaahi baan ku dhaaranwallaahi baan ku dhaarannee maa calimnaaka kuma ogin kunta inaad ahayd adiga adnabta inaad dembaawday denban dembi qabla haada kan ka hor kuguma aanaan ogin hadda ka hor inaad dembaawday dembi yacni weyn saan oo kalea walaqad cajazta waxaad ka caajistay allaa takuuna inaadan ahaanin ictadarta mid cudur daarto ilaa rasuulilah sal l slam u cudur daarto bima ctadara ilayhim waxay ku cudur daarteen almukhallafuuna kuwii la dibdhigay qad kaana kaafiika waxaa kugu filnaan lahaa shayga kugu filan wuxuu noqon lahaa dembaka dembigaaga ku filan istikfaaru rasuuli اllahi sal ا l slam yacni qad kaana istikfaaru rasuuli اllahi sal ا l slam nebiga dembi dhaafitaanka uu kuu dembi dhaafa laka adiga wuxuu ahaan lahaa kaafiika hayga kaafiyaka shayga kugu filan dembaka dembigaaga yacni ku filan ayuu noqon lahaa yani istikfaartaa kugu filnaan laha dembiga kaaga filnaan lahayd ayb dade laakiin maxaa istikfaartaas daba yaalleh istagfir lahum ow laa tastagfir lahum in tastagfir lahum sabciina maratan falan yakfir allaahu lahum nimankii munaafiqiinta nebiga uu dembidhaafku u sameeyey waxaa la yidhi ama dembidhaafku u weydiiy ama ha u weydiinin toddobaatan jeer haddaa u weydiisid ma la aqbalaya ilaahay maxaa kaloo ku tilmaamay inahum rijsun qurun waayo urkuwaasna markayaga waxay leeyihiin inaad nebiga baaninta u sheegto cudurdaar un inta samaysato ama yacni uun aad cudurdaar samaysato dembiga cudurdaarkaas iyo warkaas kaa raacayana waxaa kaaga filnaan lahaa rasuulkao kuu dembi dhaaf dalbo ayb ayb markaa wuxuu leeyahay fa wallaahi baan ku dhaartee maa zaaluu ma aynan ka tegin yu'annibuunanii inay markaa yacni igu riixayaan oo ay markaa igu eedaynayaan oo i eedaynayaan xataa aradtu ilaa aan doonay an arjica inaan laabto fa ukadiba nafsii nafsadayda aan soo beeniyo siday warka igu celcelina igu riixayo uma qultu lahum waxaan ku idhi hal laqiya haadaa macii axadun qof hal laqiya ma la kulmay haadaa kan macii aniga la jirkayga axadun axad sidan la kulmay ma jiraa hal laqiya axadun haadaa macii axad kan la kulmay aniga la jirkayga ma jiraa qaaluu waxay yidhahdeen nacam haa rajulaani laba nin qaalaa waxay yidhaahdeen midla maa qulta waxaa tidhi faqiila lahumaa waxaa lagu yidhi midlu maa qiila laka wixii adiga lagugu yidhi faqultu man humaa waxaan idhi waa iyo kuwaas labadaa nin qaaluu waxay yidhaahdeen muraarat bnu rabiic alcamriyu wa hilaalu bnu umayata alwaaqifiyu fadakaruu waxay sheegeen lii aniga ii sheegeen rajulayni laba nin saalixayni suusuuban qad shahidaa badran bader xaadireen fiihimaa iswatun dayasho ay ku sugan tahay laba ninow fiican bayna ii tilmaameen yidhi xoogaa marka niyadday ii degteen famadaytu waa iska tegey xiina dakaruuhumaa lii markay ii sheegeen wanahaa rasuulu llahi sal ll slama rasuulku wuu reebay almuslimiina muslimiintuu ka reebay can kalaaminaa hadalkeenna ayuha alaaatu saddexdiinaan min bayni man dad dhexdooda takhallafa canhu nebiga ka haray intii nebiga ka hartay saddexdiinaan ayuu si gaara dadka wuxuu ka celiyey inay nala hadlaan fاجتنبna الناaسu dadkii waa naga dheeraadeen وتغayaruu lanaa waa noo doorsoomeen xataa tanakarat fيi nafsii xataa tanakarat ilaa ay inkirtay alarضu dhulkii fيi nafsii nafsadeedii ay inkirtay famaa hiya maba ahan allatii acrifu tii aan garanayay dhulkii maba ahanba falabinaa waa nagaanay calىa daalika sidaadaas oo nalaga aamusan yahay hamsiina laylata konton habeen wayigii waa soo daahay imtixaan iyo waxaa weeyaan yanii dadkanna waxbaa lagu tusayaa iyaga laftirkoodana tamxiis iyo ayaa lagu samaynaya ayb fa amaa saaxibaaya labadeydii saaxiib fastakaanaa waaba iska degeenba waqacadaa waa fadhiisteen fii buyuutihima guryahooda dhexdeeda ayay fadhiisteen yabkiyaani iyagoo oynayaan wa amaa ana aniga fa kuntu waxaan ahaa ashaba alqowmi saddexdeenna ninka ugu dhallinyaraan ahaa qoomka ninka ugu dhallinyara waajladahum ugu xoog badan fakuntu akhruju waa baxaaye faashhadu salaata salaadan xaadiraaye maca almuslimiina baan la tukanaaye wa aduufu fi laswaaq suuqyadaan wareegaaye walaa yukallimunii axadun qofna iyadoo uunan ila hadlaynin waatii marka dafeer rasuulka amarkaasuu bixiyey yaa la hadlaaya marka cid la hadlaysa walaa yukallimunii axadun waatii rasuula اllahi sal l slama rasuulkan u imaanaye fausalimu calayhi waan salaamaye wahuwa fii majlisihi isaga oo makaanu fadhigiisa fadhiyo bacda salaati salaada kadib faaquulu fii nafsii nafsadeyda waxaan ka dhahayey hal xaraka shafatayhi labadiisa faruureed ma dhaqdhaqaajiyey biraddi salaami salaanta radinteeda ma ku dhaqdhaqaajiye calaya oo iga radiyo am laa mise maya yani waa imaanayaa nebiga fadhigiisaan uga imaanayaa waa salaamayaa markaasaan waxaan isleeyahay talow bushinaha ma dhaqdhaqaajiye faruuryaha inuu nebiga salaamta iga radiyey uma usalli qariiban minhu meel u dhow baan ku tukanaayey fa usaariquhu waxaan ku xadaayay annadara fiirmada yani milicsiga ayar milicsanaye faidaa aqbaltu markaan qaabilo calaa salaatii salaadeyda aqbala ilaya xaggayguu kusoo jeesanaaye soo milicsanaye waida iltafattu haddaan milicsada naxwahu xaggiisana acrada canii waa iga jeesanaye xataa idaa taala calaya korkaygu markuu ku dheeraada daalika kaagaasi min jafwati اnnaasi dadka goyntooda ah mashaytu waan socday xataa tasawartu ilaa aan ka booday jidaara xaa'idi abi qataada abu qataada beertiisa daydkeedii yani derbigeedii ilaa aan ka booday wahuwa bnu cammi abu qataadana in adeerkaybuu ahaa wa axabu nnaasi ilaya dadka agteeda loogu jacayl badan yahay buu ahaa fasallamtu calayhi waan salaamay fawallaahi baan ku dhaartay maa radda calaya salaama salaamta igama radinin faqultu waxaan idhi yaa abaa qataada abu qataado anshuduka billaah allaan kugu dhaarinayaaye hal tacallamunii ma ogido uxibu اllaha warasuulahu alle rasuul inaan jecelahay soo ma ogid fasakata waa aamusay facudtu lahu waa u celiyey fanashadtuhu waan dhaariyey fasakata waa aamusay facudtu lahu waa ku celiyey fanashadtuhu waan dhaariyey faqaala waxa uu yidhi allahu warasuuluhu aclam inaad alle rasuul jeceshahay allahu rasuuluhu aclam ilaahay rasuulkiisa og fafaadat caynaaya labadeedii indhood baa shubmeen watawallaytu waan jeestay xataa tasawartu ljidaara ilaa aan derbigii ka booday aan ka tegey qaala waxau yidhi fabaynaa ana amshii fabaynaa xilli ana anigu amshii aan soconaayo bisuuqi lmadiinati madiino suuqeeda aan maraayo idaa nabaiyun idaa nabaiyun mid beera qodato ah idaa nabaiyun mid beero qodato ah kuwa beeraha fasho min anbaadi ahli shaam reer shaam beero qodatadooda ka mida min manna ah weliba qadima la soo gala biacaami cunto yabiicuhu isagoo gadayo xaal uu gadayo bilmadiinati madiine uu ku gadaayo yaquulu waaba isagoo dhahayo man yadullu calaa kacbi bni maalikin kacbi bni maaligii ay tusaayo fadafiqa annaasu dadkii waxay guda galeen yushiiruuna lahu inay tilmaamayaan saas gacanta ay dhahayaan xataa idaa jaaanii markuu ii yimid dafaca ilaya wuxuu ii dhiibay kitaaban warqad min meliki khasaal meeshaas marka khasaal la yidhaha boqorkeeda ka socoto faidaa fiihi waxaa ku taal warqadda amaa bacdu intaa kadib fa innahu qad balaganii waxaa isoo gaaray anna saaxibaka saaxibkaaga nebigu ka wadaa qad jafaaka inuu ku gooyey walam yajcalka allaahu ilaahayna kuma yeelin bidaari hawaanin dulli daartiis yacni meel degmo aad ku dullowdo ilaahay kuma yeelin walaa madyacatin dayacaad iyo meelaad ku dayacantana ilaahay kuma yeelin falxaq binaa na soo haleen nuwaasika aan ku xidhiirinay oon annaga na soo haleen annagaa ku xidhiirinayn faqultu waxaan idhi lamaa qara'tuhaa markaan akhriyey warqaddaas wahaadaa kanna aydan noqode min albalaa'i imtixaankuu ka mid yahay yacni tanna imtixaankii ayay ka mid tahay nigan marka dhowr imtixaankii dhowr jeer baa marka imtixaan uu maraya ayb fatayamamtu bihaa warqaddii waxaan ula qasday atannuura tinaarkii baan ula qasday warqaddii fasajartuhu bihaa waan ku huriyey tinaar baan intaangeeya warqaddii dalq ku siiyey waa gubay iyada dhanba meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa qofku markuu murugsan yahay ama dhibaata ay hayso ama yacni imtixaan uu ku jiro iyo ibtilaa cadowga damaca ou damcaayo waa badan yahay inuu aada u badan yahay yaa dareemi ninkan hadda boqorkan gaalkaa damcaaya muxuu ku damcaana wax kale maaha imtixaankaas uu ku jiro kaga faa'iidayso isleeyahay ayb marka innaga meeq imtixaanan ku jirnaa hadda marka ayb abaaraa imaanayso dhibaa imaanayo cuduraa imaanayo dagaallaa iska ragaadiya dadka dulmi fara badan baa dhacaayo oo dadku ay isdulminaayaan soomaalida dhexdeeda maxaa dhacaaya marka gaalkii cadowgaaba ka faa'iidaysanaa qaar badanu marka wuxuu leeyahay anaa waxaas idin seenayo abaartaan idinka saara colaadan idinka bixina madaxan kaa dhigaya intay ka dhacday waxyaabahaas ugu sheekaynayo dadkii marka dhibaatadana in laga badiyo si ay hadhow gacmaha usoo hoorsadaan wax la yaqaano way oo ibtidaha iyo imtixaanka ka mida laakiin de ninkii dhug iyo iimaan iyo diin le sida ninkanoo kale uga tegaan oo wuxuu leeyahy dhib adduun iyo dhib aakhira kala badan kan adduunyadan isaga safraa aakhira saan u badbaado ninka kalena laakiin markiiba aakhiradiisiibuu gadanaa adduunya yarow siisanaya ayaan markii la joogana gaalka bannaankuu soo dhigaan meeshaan iska xirna deji iska xir ayb arrin marka in lagu baraarugo u baahan waa mas'aladan ayb xataa idaa madad arbacuuna laylatan afartan maalmood maraafartan habeen markay tagtay min alkhamsiina kontonkii habeen markay afartan ka tagtay idaa rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulku ahba isaga oo yatiinii idaa rasuulu rasuulillahi sal l slam yani rasuulka nin uu soo diray waaba isagoo ii imaanaya faqaala waxa uu yidhi ina rasuula اllahi sal ا slam rasuulka ya'muruka wuxuu ku farayaa an tactazila imra'ataka naagtaada inaad ka dheeraato kontonkii markaad afartan baa tagtay markaasuu leeyahay nin baa u yimid nebigu soo diray markaasuu nebigu naagtaadii inaad ka dheeraato ku farayaa faqultu waxaan idhi buu yidhi udalliquhaa ma furaa am maadaa afcalu mase maxaan sameeyaa qaala laa maya bal ictasilhaa ka dheerow walaa taqrabhaa ha u dhowaanin waarsala rasuulu llahi sal la waarsala ilaa saaxibaya labadeydii saaxiibna wuxuu u diray midla daalika kaagaas oo kale faqultu limra'atii xaaskayga waxaan ku yidhi ilxaqii biahliki ehelkaaga haleel oradoo gurigiinni aad marka ilxaqii biahliki furiin inaysan ahaynaa laga qaadana fatakuunii cindahum agtooda joog xataa yaqdiya allahu fii hada alamr yani furiin sariixa ma aha markaa wuxuu leeyahay fatakuunii ahaw cindahum agtooda xataa yaqdiya allahu ilaa alla uu xukumo fii hada alamri arrinkan qaala kacbun kacab waxau yidhi fajaءat imra'atu hilaali bni umaya hilaal bni umaya naagtiisii baa timid rasuula اllahi sal l slam nebigay u timid saddexdii nin ka mida wa faqaalat waxay tidhi yaa rasuula allah ina hilaala bna umaya hilaalu bnu umaya shaykhun daayicun waa oday dayacan laysa lahu qaadimun wax u adeegaa ma haysto fahal takrahu ma nacaysaa an aqdumahu inaan u khidmeeyo miyaad nacaysaa iska kitaabka lafirwaa ujeedafahal takrahu ma nacaysaa an akhdumahu inaan u khidmeeyo qaala laa buu yidhi maya walaakin laa yaqrabka yuuna kuu soo dhowaanin qaalat waxay tidhi innahu isagu wallaahi baan ku dhaartee maa bihi xarakatun dhaqaaqba ma laha ilaa shay-in oo u dhaqaaqo yani yuu kuu soo dhowaanin baad leedahay dhaqaaqbam isagaabaa leedaha oo shay oo usoo dhaqaaqo wallaahi baan ku dhaartee maa zaala ma uunan ka tegin yabkii inuu oynayo mundu kaana ilaa uu ahaaday min amrihi arrinkiisa maa kaana wixii ahaaday ilaa yowmihi haada ilaa maalinkiisan kan ayb marka waajib ay ka tageenay dhibaatadan marka iyo murugtan iyo hadalkan looga goostay bal ka warran ayb faqaala lii bacdu ahlii ehelkaygii iyo dadkaygii qaar ka mida waxay yidhaahdeen low istaadanta rasuula اllahi sal l salam haddaad nebiga ka idin dalban lahayd fi imra'atika xaaskaaga naagtaada haddaad yacnii nebiga uga idin dalban lahayd ka warran say kugu shaqayso kamaa adina sow ugu idmay liimra'ati hilaali bni umayata an takhdumahu inay u adeegto faqultu waxaan idhi wallahi baan ku dhaartee laa asta'dinu ma ka idin dalbanaya fiiha iyada sha'nigeeda rasuula اllahi sal l slam rasuulka wamaa yudriinii maxaa ii ogeysiiyey maa yaquulu rasuulu llahi sal ly slam rasuulku wuxuu dhihi doono ida sta'dantuhu haddii aan idin dalbado fiiha iyada sha'nigeeda waana aniguna rajulun nin aan ahay shaabun dhallinyaro ah ninkaa nin oday buu ahaaye aniga nin dhallinyaraan haddaan nebiga rasuul allow ii idin xaaskayga ha ii adeegtee wuxuu idhihi doono maan ogahay culays kale hadduu yimaado ka warran falabistu waan nagaaday bacda daalika kaagaas kadib cashra layaalin toban habeen xataa kamalat lanaa khamsuuna leylatan ilaa konton habeen ay noo dhammaatay min xiini nahaa rasuulu llahi sal ll ly slam markii nebigu uu reebay laga bilaabo can kalaaminaa hadalkeenna falamaa sallaytu markaan tukaday salaata alfajri salaada subax subxa khamsiina leylatan subaxii konton habeenkii kontonaad subaxeeda wa ana aniguna calaa dahri beytin guri korkiisa aan ahay min buyuutinaa guryaheenna ka mid a fa bayna xilli ana anigu jaalisun mid fadhiyo aan ahay cala alxaali xaaladii allatii dakara allaahu alla uu sheegay qad daaqad ay ciriirtiyoontay calaya aniga korkayga nafsii nafsadeyda wa daaqad al-ardu dhulkiina ay ciriirtiyoontay calaya korkayga ciriiri ay ku noqotay bimaa raxubad iyadoo waasacnimadeeda lala qabo dhulkiiyo waasaca ciriiri ila noqday hadda waa sida ilaahay u sifeeyo وعlى الثلاثة الذيina khulifوu xatى إida ضاaqت عlayهm الأرض بma raxubat وضاaqت عlayهm أنfuسهm وdنوu أn laa ملجأ min الlahi إla إlayه ثuma taaba عlayهm liytuubوu إn اllaha huوa التwاaب الرaحيim ya أyuهa الذiina آmaنوا اtaquu الlaha وkunوu mعa الصاadiقيin yaعni sidaa ilaahay sifeeyey inagoo ku sugan samictu sawta saarikin samictu waxaan maqlay sawta saarikin mid qaylinayo gurmad oo kale ah mid qaylinayo codkiisaan maqlay owfaa kor noqday calaa jabali salcin buurta salci ka kor noqday buurtaabuu fuulay biaclaa sawtihi buu ku qayliyey isagoo dhahaya yaa kacbu bna maalik abshir kacbu bnu maalig ou bishaarayso qaala waxau yidhi fakharartu saajidan waan dhacay buu yidhi anoo sujuudayo waa sajdaة shukri ilaahay buu marka ku shukrina wacaraftu waxaan gartay an qad jaaءa farajun faraj inuu yimidaan gartay buu yidhi waaadana rasuulu اllahi sal ly slama rasuulku wuxuu ogeysiiyey dadka bitowbat اllaahi ilaahay towbada uu naga aqbalay calayna inaga korkeenna xiina sallaa salaata اlfajri nebigu markuu salaaddii subax tukaday dadkii wuxuu ogeysiiyey nimankii saddexdaa ahaa waa laga towbad aqbalay fadahaba annaasu dadkii way soo tageen yubashiruunana ayagoo noo bishaaraynayaan wadahaba qibala saaxibaya labadeydii saaxiibee kale oon muxnada iskula jirnay waxaa u tegey mubashiruuna kuwa u bishaareeyo warakada ilaya waxaa ii soo orday oo yacnii faras iigu soo orday warakada ilaya rajulun nin wuxuu iigu soo orday farasan faras wasacaa wuu soo rooray saacin mid ordayo min aslama waladaas ah xamsatu bnu camrin ilaslami buu ahaa yacni dadka midna isagoo orod buu iigu yimid midna isagoo faraskiisii ku gulfaayo wato yacni ku ordayo iigu yimid saasuu leeyahay ayb fa awfaa cala aljabali buurtii buu ka kor noqday wa kaana sawtu codku wuxuu ahaa asraca mid ka degdeg badan min alfarasi faras falamaa jaaanii markuu ii yimid alladii samictu sawtahu kaan codkiisa maqlay yubashirunii ou ii bishaaraynaayo nasactu lahu thawbii maradaydii baan u siibay fakasawtuhu waan siiyey oo marshiyey iyaahumaa labadaydii go bibushraahu bishaaradiisa darteed ayb qofka qof marka bishaaro uu keeno waxaa laga qaadanaya marka inuu hadiyad iyo wax siiyo farxad darteed ayb wallaahi baan ku dhaartee maa amliku hayrahumaa ma aanan haysanin buu yidhi labadaa mara waxaan ahayn yowmaydin maalintaas wastacartu thawbayni laba mara ayaan soo tabalcaaraystay falabistuhumaa waa soo xirtay wandalabtu ilaa rasuuli llahi sal l slama nebigaan u soo tegey fayatalaqaani annaasu dadku way ila kulmaayeen fawjan fawjan koox koox dadkan ile awal buu cuqdad gaara uma qabine rasuulkaa amar siiyey amarkaasay qaateen bis ayb yuhanuunanii iyagoo ii hambalyaynayaan bitawbati towbada iigu hambalyaynayaan yaquuluuna waxay dhahayeen litahnika ha ku bogaadiso towbatullaahi ilaahay towbadiisa calayka korkaaga uu ku aqbalay qaala kacbun kacab waxa uu yidhi xataa dakhaltu lmasjida ilaa aan masaajidka soo galay faidaa rasuulu llahi sal l slama jaalisun nebiga waaba isagoo fadhiyo xowlahu naasu agaarihiis ay dadkii yihiin faqaama ilaya waxaa iig soo kacay dalxatu bnu cubaydillaah yuharwilu isagoo soo ordaaya xataa saafaxanii ilaa uu gacantii igeliyey ohanaanii uu ii hambaliyeeyey waxaa laga qaadanaa marka meeshaasi qofka hadday nicmo ku soo cusboonaatay iyo nicmo uu helay in loo istaagi karo haddana lagu qaabili karo markuu soo socdoo kale inta loo istaago loo socdo oo markaa yacni sidaas lagu salaamo la mucaanaqeeyo ama la salaamaba wahanaani waa ii hambaliyeeyey wallaahi baan ku dhaartay maa qaama ilaya iima soo istaagin rajulun nin min almuhaajiriina muhaajiriinta ka mida hayruhu isaga aan ahayn iima istaagin walaa ansahaa ma iloobayo arrinkaasi lidalxata dalxa uma iloobayo yacni wuxuu leeyahay dhacdadaasi ma iloobaayo dalxa uma iloo weligay kama iloobayo qofku marka yani waxyaabahaas oo kale waxay ku noqonayaan yani xusuus ayb qaala kacbun kacab waxa uu yidhi falamaa sallamtu markaan salaamay calaa rasuuli llahi sal l slam rasuulka korkiisa qaala rasuulu llahi sal l slama rasuulku waxa uu yidhi wahuwa yabruqu wajhuhu isagoo wejigiisu uu birbirqayo ifayo min asuruuri farxad darteed abshir bishaarayso bikhayri yowmin maalinkan ugu khayr badan ku bishaarayso mara calayka adiga ku soo maray mundu weladadka ummuka hooyadaa intay ku dhashay yacnii maalin maalintaad islaamta yacni kadib maalintan ugu fiican ee ku soo marto hooyadaa intay ku dhashay ku bishaarayso lanna ilaahay baa ammaanay subxaanah wa tacaala qaala waxau yidhi qultu waxaan idhi amin cindika yaa rasuula allah agtaada miyay ka ahaatay am min cindi illaahi mase ilaahay agtiisa qaala laa buu yidhi maya bal min cindi illaah ilaahay agtiisay kaaga timid wa kaana rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu ahaa idaa sura haddii la farxad geliyo istanaara wajhuhu wejigiisa waa ifaaye xataa kaannahu sidii isaga oo qidcatu qamarin gabal oo dayax ah oo kale isagoo ah wa kunnaa nacrifu dalika minhu arrinkaana waa ka garanaynay rasuulka falamaa jalastu markaan fadhiistay bayna yadayhi hortiisa qultu waxaan idhi yaa rasuula allah ina min towbatii towbadeeda waxaa ka mid ah an ankhalica inaan ka dhex baxo min maalii maalkayga sadaqatan ila allah sadaqo aan uga dhex baxo ilaahay xaggiisa ah ayb wa ilaa rasuuli llahi sal l slam rasuulka xaggiisa ah ayb yacni maalka aan leeyaho dhan waan sadaqa ka dhig qaala rasuulu llahi sal l salam rasuulku waxau yidhi amsik calayka bacda maalika maalkaaga qaarkiis hayso fa huwa khayrun laka kaasaa kuu khayr badan qultu waxaan idhi fa innii umsiku sahmii waxaan haysanayaa qaybkaygii alladii bikhaybara saamigii khaybar igu sugnaaday ayaan haysanayaa inta kale laa kuwa sadaqaynaya faqultu yaa rasuula allah waxaan idhi rasuul allow ina allaha alleh innamaa najaanii wuxuu igu badbaadiyey bisidqi runtou igu badbaadiyey ilaahay waina min towbatii towbadeydana waxaa ka mid ah oon shardinayaa allaa uxadida inaanan sheegin ilaa sidqan run maahne wax kale inaanan sheegin maa baqiitu intaan noolahay de ninkaan marka runtii imtixaanay ku noqotay imtixaankaasna markii dambe waa ka baxay dhaaf iyo khayr iyo wanaag badani u noqotay inuu ilaahay uga marqaati kaco inuu saadiq yahay yay keentay marka waxuu leeya towbadooda waxaa ka mid ah mar dambaba inta ii dhimanna run inaan sheegan fawallaahi baan ku dhaartee maa aclamu ma ogi axadan axad min almuslimiina muslimiinta ka mida ablaahu llaahu alla uu ugu nicmeeyey fii sidqi alxadiidi sheekada yacni ka runsheegeeda ablaa marka ugu nicmeeyana waa noqon kartaa ku imtixaanayna waa iska noqon kartaa mundu dakartu dalika inta aan u sheegay lirasuuli اllaahi salى اllahu alayh ali wasalama axsana ka wanaag badan mima ablaanii wuxuu aniga igu imtixaanay ama iigu nicmeeyey maa tacamadtu ma aanan u qasdin mundu dakartu dalika lirasuuli اllahi sal l slam intii aan nebiga sidaa u sheegay ilaa yowmi haada maalinkaygan kan ah ilaa yowmi haada maxaa ku ada maalinkaygan aan sheekadan kuu sheegayo wiilkiisii buu leeyahay maalinkaan nebiga aan saa ku dhahay laga bilaaba ilaa maalinkaan aan hadda nool nahay sheekadan kaaga sheekaynayo ayb kadiban been ma sheegin wa inii la arjuu waxaan rajaynayaa an yaxfadani illaahu alla inuu i ilaaliyo fii maa baqiitu inta ii dhimanna inuu ilaahay iga ilaaliyo been waanzla allahu calaa rasuulihi alla rasuulkiisa wuxuu ku soo dejiyey laqad taaba allahu cala alnabiyi waalmuhaajiriin ilaa qowlihi wakunuu maca asaadiqiin laga gaaro fawallaahi baan ku dhaartee maa ancama allaahu calaya alla korkayga iiguma uusan nicmaynin min nicmatin nicmo qadu weli hadda ka hor weligay bacda an hadaanii lilislaam islaamka markuu igu hanuuniyey kadib acdama mid ka weynin badan fii nafsihi nafsadeyda min sidqii runteyda lirasuulillahi aan u sheegay sala allahu calayh waali wasalam allah akuuna inaanan ahaanin kadabtuhu mid baan u sheegay ayb marka wuxuu leeyahay yani allan ku dhaartee maa ancama allahu calaya min nicmatin qadu ilaa alla iiguma nicmaynin korkayga nicmo hadda ka hor bacda an hadaanii lilislaam markuu islaamka igu hanuuniyey kadib acdama ka weynin badan fii nafsihi nafsadeyda dhexdeeda uga weynin badan min sidqii runsheegayga lirasuulillahi aan u runsheegay sal l slam allah akuuna inaanan ahaanin kadabtuhu mid been u sheegay yacnii inaanan been u sheegin oon run u sheegay nicmo bacda alislaam iiga weyn ma jirto intaas fa ahlika markaa aan halaagsamo kamaa halaka aladiina kuwiisay u halaagsameen kadabuu beenta sheegay fa ina allaha qaala maxaa yeel alla wuxuu yidhi liladiina kadabuu kuwii beenta sheegay xiina anzala alwaxya markii uu waxyiga soo dejiyey shara maa qaala liaxadin shara maa shaykan ugu shar badanoo qaala liaxadin qof oo u yidhaahdo faqaala tabaaraka watacaala sayaxlifuuna billaahi lakum allay idinkugu dhaaran doonaan idanqalabtum haddaad gadoontaan ilaa qowlihi fa ina allaha laa yardaa cani ilqowmi alfaasiqiin dadkii beenta sheegay dhaartay faasiqiina lagu sheegay qaala kacbun wakunnaa takhallafnaa wa kunnaa waxaanu ahayn takhallafnaa yani inaan dib u dhacnay ayuha alaaatu saddexdeennan can amri ulaa'ika kuwaa kuwaa kuwaa arrinkooda yaan gadaal kaga dhacnay alladiina kuwa oo qabila minhum uu nebiga ka aqbalay alladiina kuwaasoo kuwa qaabila minhum rasuulullahi sal l slam rasuulka uu ka aqbalay xiina xalafuu lahu markay u dhaarteen fabaayacahum uu la mubaayacooday wastakfara lahum dembi dhaafuu weydiiyey wa arja'a dib buu u dhigay rasuulullahi sal l slam rasuulka amranaa annaga ama arrinkeenna nebigu dib buu u dhigay xataa qada allaahu fiihi ilaa alla uu soo xukumay arrinkeenna shanigiisa fabidalika qaala allahu saa darteed alla wuxuu yidhi wacala alhalaaati aladiina khullifuu walayse aladii dakara allahu midkuu alla sheegay ma aha mimaa khullifnaa oo dibka naloo dhigay mimaa kii khullifnaa nala dib dhigay cani ilqaswina laga dib dhigay ma aha inamaa huwa waxaa weeyaan takhliifuhu iyaana dibdhiga nebigu annaga arrinkeenna u dibdhigay yani wuxuu leeyahy aayadda wacala alaaثati aladiina khullifuudaas maahan in laga wado gaswadii inna laga dibdhigay ma aha wacala alaaثati saddexdii aladiina kuwa khullifuu gaswada iyo duulaanka laga dibdhigay ma laga wado khullifuu ay amrahum iyagii dib baa loo dhigay oo nebiga dadkii kale ee dhaartay waa kii iska dhaafay dembi dhaaf ilaahay u weydiiyey saddexdeena laakiin to arrinkeenna dib loo dhigay haswada maahna waa arrinta ayb wairjaa-uhu dibdhigiisa amrana arrinkeenna uu dibdhigay caman uu ka dibdhigay xalafa lahu u dhaartay wactadara ilayhi u cudur daartay faqabila minhu uu ka aqbalay nebiga sal l slam marka ala alaaat aladiina khullifuu dagaalkay ka hareen maahane waxaa weeye arrinkoodiibaa dib loo dhigo tawbadoodiibaa gadaal loo dhigay ayb halkaana si joogo ilaa tawfiq sal sal l